إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد aan ku soo jirnaa kitaabkii taysiir ulwusuul ilaa qawaacid alwusuul wa macaaqid alfusuul gaar ahaan ijtihaadka ayaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay fa in calima hadduu ogaado mujtahidku daalika madkuurkii lasoo sheegay daalika waxay ku dhacaydaa shuruuddii dhammaanteed shuruuddii lasoo sheegoo dhan ayay ku dhacaydaa fa in calima hadduu ogaado mujtahidku daalika madkuurkii lasoo sheegay fii mas'alatin mas'ala uu ku ogaado bicaynihaa caynteeda kaana wuxuu ahaanaa shaqsigaasu mujtahidan mujtahid fiihaa masaladaas dhexdeeda ayuu mujtahid ku ahaanaa wa in lam yacrif yuusanba garanin hayraha masaladaas kayrkeeda fa in calima hadduu ogaado shaqsigii daalika madkuurkii lasoo sheegay fii mas'alatin masale uu ku ogaado bicayniha daatadeeda kaana shaqsigaasu mujtahidan mujtahid ayuu ku ahaanaa fiiha mas'alada wa in lam yacrif yuusanba garan hayraha masaladaas kayrkeeda masaladan waxaa la yidhaahdaa tajzi'atulijtihaad waa baab la yidhaahdo oo usuuliyiintu ay ka hadlaan tajzi'atulijtihaad ijtihaadka inuu qaybsamo inuu qaybsami karo waa masale khilaafi ah ma qaybsami kara mase ma qaybsami karo qowlka raajixa waa qowlkaas matniga uu maray cabdullahi bni saalaxna sharaxa uu ku rajaxayo waxay tahay ijtihaadku waa tajazu'a waa qaybsamaa waa tajusaa loola jeedaa maalan imaamkan wasaa'ishii cilmiga ah waa leeya wasaa'ishu iyadu ma tajazu'aydo oo ma dhici karto baabka naxwada waxaan rabaa baabka nikaaxa naxwada ku saabsan inaad barata ma dhici karto ma tajasudo naxwada waxaan ka aqaan baabka nikaax ku saabsan wax dhici kara maa marka maalan cilmigii wasaa'isha waa yaqaan qofkan oo naxwadiyuu fahmaa sarfigiyuu fahmaa wuxuu fahmayaa usuulu fiqigii wuxuu fahmayaa adabkii wuxuu fahmaa balaaqadii laakiin cilmigii maqaasida aha ee cilmu kitaab wa sunna wuxuu ka yaqaanaa hal baab hal baabuu bartay awooduu saaray maalan dahaaraduu yaqaan ama salaada ama sekada ama soonka ama xajka amase nikaaxa ama beeca halkaanu baabu ag fadhiista markaasuu aayaadkii ku soo aroorayuu aad u raacraacay macaanidoodii axaadiistii ku soo arortana dawaawiinta muslimiintu mid mid u raacraac inuu jamciyo isku day baabkaas wixii ku soo arooray saxaabadu waxay ka yidhaahdeen ijmaacaad wixii ka jira baabkaasu nafta agdhig baabkaas markaa wixii ku soo arooray oo aayada waa yaqaan wixii ku soo arooray ijmaaca waa yaqaan axaadiistii ku soo aroortana agarkeedu waa jamciye ama waaba jamciye iyadii dhammeen baabkaas ma ka ijtihaadi karaa marka hadhow ma la dhihi karaa waa mujtahid fii baabi nikaax ama mujtahid fii baabi tahaara ama mujtahid fii baabi salaad maalan baabka uu ku taharusay culammada waxay leeyihiin gabalkood haa baabkaas ilaa wasaa'ishiina waa hayaa usuushii ku soo arortay baabkana waa yaqaan marka wuu ka ijtihaadi karaa culammada gabalna waxay leeyihin kama ijtihaadi karoo abwaabtu waa isku xidhanta waxaa dhici karta abwaabta kaluu ka jaahilka yahay adiladeeda adilada ku soo aroortay inay calaaqo iyo xiriir la leedahay baabkan laftirkiisa marka way isku xidhanta laakiin qowlka sawaabkaa wuxuu yahay inuu hal baab ka ijtihaadi karo haddii uu wasaa'ishii marka inta yaqaan kadibna baabkan adiladiisa uu jamciyo laba shay aana ku tusayda in hal baab uu mujtahid ku noqon karo qofku oo ijtihaadka uu tajasu'o oo uu qaybsamo midda koowaad haddii la yidhaahdo ma tajasu'o ijtihaadku oo ijtihaadka abwaabtoo dhan abwaabuddiinoo dhan qofku waa inuu ku ijtihaadi karaa waxaa ka dhalanayda in la yidhaahdo mujtahidku wuxuu caalim ku yahay bijamiici masaa'il اddiin diinka masaa'ishiisoo dhan uu caalim ku yahay diinka masaa'ishiisoo dhan uu caalim ku yahay taasuna wax jira maaha taasuna wax dhici kara maaha diinka masaa'ishiisoo dhan inuu caalim ku wadayahy wax dhici kara maaha labo waxay khilaafaydaa waaqicii saxaabada culummada mujtahidiinta waaqicoodii sababtoo a'immadii mujtahidiinta ahaa waxaa dhici jirtay inta loo yimaado masaa'il la weydiiyan qaybna inay ka jawaabaan qaybna yidhahdaan laa atri laa atri laa atri sida imaam maalik oo kale waxay sheegaan culummada ilaa afartan masalaa la weydiiyey markaas wax uun toban ka yar ka jawaab inta kalena wuxuu uhi laa atri ma garanayo waana imaam mujtahid ku ah fi lfiqi waalxadiid mujtahid ah markaasuu ninkii ku yidhi meelhiblaan ka imid adaan kuu soo safray ummaddii haddaan ku laabto xaan u sheega markaasuu waxaad u sheegtaa imaam maalik waa gara waayay masaa'ilkaas saasaas lagaa rabaa inaad u sheegto bal mujtahidiinta waxay gaashaan ka dhigan jireen laa adri oo culummadu waxay yidhaahdeen gaashaanka qofka culummadaa garan maa wey saasaa naarta u gaashaan uga dhigan kara haddii kale naartu afkami isugu tuura duu masalo walba afka la galo ee masaa'il badan waa inay halkan u taallaa laa adri ma garanaayo ma aqaan waa ina halkan u taalla oo uu cadaabka iskaga ilaaliyo midda sida qoraxda ugu cadna uu sheega marka waaqiciina waa khilaafe xaqiiqada dhabtaa waa khilaafayda haddii la yidhah diintoo dhan u ku ijtihaada labadaasaa imaanayda in la yidhaha qofku diintoo dhan u caalimku u yahay mujtahidka oo kullu masaa'il diin oo dhan waaqicii mujtahidiinta laa adriina meesha waa ka baxeeba marka xaqiiqadu waxay tahay inuu tajazu'i karo ijtihaadku masaladaas intaas uga gaabsan wayajuusu waa bannaan yahay adtacabudu cibaadaysi bilijtihaadi ijtihaad lagu cibaadaysto fii zamani nebiyi zamankii nabiga sala allahu calayhi wasalam lilqaa'ibi qofka nabiga ka maqan ayuu u bannaan yahay iyo walxaadiri midka la jooga nabiga biidnihi nebiga idankiisuuna ugu bannaan yahay wa qiila waxaa layidhi lilqaa'ibi kan ka maqanuu u bannaan yahay wayajuusu waa bannaan yahay adtacabudu cibaadaysi bilijtihaadi ijtihaad lagu cibaadaysto fii zamani nebiyi zamankii nabigu bannaanaa sala allahu calayhi wasalam lilqaa'ibi ka nabiga ka maqanuu u bannaanaa iyo walxaadiri midka la jooga biidni nebiga idankiisuuna ugu bannaanaa waqiila waxaa layidhi lilqaa'ibi ka nabiga ka maqan kaliyuu u bannaana salaadun waa masale kale iyo baab kale masaladaanuna waxa ay tahay saxaabada nabigu markuu joogay ijtihaad ma ka dhici jiray wey intaas wey ijtihaad ma u bannaanaa saxaabada waa intaas masaladu intii nabigu joogay bacda nebiyi maya layskuma haysto khilaaf kama jiro haddee mujtahidiinta iyagaaba ugu horreeya laakiin nebigu intuu joogay saxaabada ijtihaad ma ka dhici jireen ma ijtihaadi jireen oo ma u bannaana waa mas'aladaas aqwaalaa ku jirtay qowlka koowaad wuxuu yahay waa u bannaanaa mutlaqan mutlaqan waxaa loola jeedaa midka gaa'ibkaa nabiga ka maqan iyo kan la jooga midkuu nabigu u idmay iyo kuusan u idmin saasaa loola jeeda midka qaadiga iyo midkaan qaadiga ahayn midka waaliga iyo midkaan waaliga ahayn kulli waa u bannaana saxaabada darajadaas gaarta ijtihaadka waa u bannaana waa u bannaana mutlaqan biidnihi ayuu ku daray maatinku laakiin mutlaqan qowl ahaa jira qowlkanna waa jira biidnihina waa qowl kale laakiin qowlka raajaxa wuxuu yahay mutlaqan ugu bannaana oon ku qaydnayn biidnihi nabiga idankiisa aqwaal badanaa ku jirta qowl dhahaya waxa weeyaan mutlaqan ugu bannaanaa waa qowlka raajixa qowl dhahaya biidnihi qofkii nabigu u idmo u bannaanaa qowl dhahaya biidnihi xataa uguma bannaanayn mutlaqanba uma bannaanayn marka qowlka ugu raajaxsan wuxuu yahay inuu ugu bannaanaa mutlaqan saxaabada mujtahidiinta mutlaqan inuu ugu bannaanaa waa qowlkaas qowlkaas adiladiisu aaday u cadcad tahay una xoog badan tahay bal fiiri wax yar sharaxa aan carabka ka marinno alwal annahu yajuusu mutlaqan ay lilqaa'ibi walxaadiri biidnihi ku daraya cabdullahi bnu sala lafkii siduu matnigu ugu daray laakiin qowlka mutlaqan ahaa ugu raajixsan waana arki doonnaa mutlaqanta inay raajixa tahay wa macnaa biidnihi ay ina nabiya sala allahu calay wasalam yaamuru wa amra hada saxaabiya bilijtihaad wahaadakan madhabu lakar weeye wakhtaara waxaa doortay shaykhulislaam ibnu taymiya iyo wajadii awowgiis majdidiin abilbarakaat muntaqal akhbaarka sheekha iskale wey wadaliilu haadaakan daliilkiisu maa kii weeye habata sugnaaday ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam radiya inuu raadi ku noqday bitaxkiimi sacdibni mucaadin sacad ibnu mucaad waa saxaabigii markuu dhintay carshigu gilgishay wey carshigu uu gariiray wey saxaabigaas xukunkiisa nabigu raalli ku noqday ijtihaaduna ku xugmiyey ijtihaadu ku xugmiyey laakiin laba shay ayaa saxaabigaasu lahaayo horta biidnihi waa aheer oo nabiga u idmay waxuu kale ahaa biidnihi waa aheer bixuduurihina waa nabigu la joogo labadaa sifaba waa lah nabigu la joogo oo nabigoo joogayuu xukunka galay laakiin nabigu waa u idmay labadaa sifaba waa lahaa fii bani qurayda nimankii yahuudda ay reer bani qurayda ayuu xukmiyey wadaliilu haadaa maakii abata sugnaaday ana nabiya sala allahu calayh wasalam nabiga radiya inuu raadi ku noqday bitaxkiimi sacd ibni mucaadin sacd ibni mucaad xaakim ka dhigashadiisa oo ay xaakim ka dhigteen waxay reer bani qurayd oo yidhaahdeen waxaan isku dhiibaynaa in sacadna xukmina sacad inuu na xukmina saasaan isku dhiibaynaa saas issoo dhiibaa lir waayahay fii bani qurayda ayaa xaakim looga dhigay uma lamaa xakama markuu xukmiyey xukunkiisuna sidaanu ahaa biqatli rijaalihim raggooda in la laayo rijaal waxaa laydhaha ninka qaangaarkaa laydhaha rajul raggooda in la laayo iyo wasabyi daraariihim maatadooda in la addoonsado sabyigana waa in la addoonsado maatadana waa saqiirada iyo dumarka wax allo wixii dumara intay doonaan baa jiraan ayaga mid lagama dili karo ee nabigaaba diili jiray in la dilo dumarka gaalada carruurta saqiiradaah wiilashaana waa lagu dara in kuwaasna la addoonsado saasuu xukmiyey bira'yiyuna ku xukmiyey bira'yi ijtihaad ula jeedaa bira'yi ey bilijtihaadiyuu ku xukmiyey uma lamaa xakama markuu xukmiyey biqatli rijaalin raggooda in la laayo wa sabyi daraariihim maatadoodana la addoonsado bira'yi markuu ku xukmiyey waa kana jawaabkii lamaada aqarahu xukunkaas waa qiray annabiyu sala allahu calayh wasalam nabigu waa qiray xukunkaas wa qaala nabiguna wuxuu ku yidhi low sacad laqad xakamta waxaad ku xukmiday fiihim dhexdooda bixukmiillaah allah xukunkiisa alladii xukunkii xakama ilaah uu ku xukmiyey bihi xukunka min fowqi sabci samaawaat toddobada sama ka kor xukunkii ilaahay uga soo xukmiyaad waafaqday kiiyaad ku xukmida taas marka maxay ku tusin waxa weeyaan mujtahidku markuu ijtihaado hadduu sawaabka waafaqo macnaheedu waxay tahay xukunkii alleh uu xukmiyuu waafaqay mas'aladu marka taas waxay ku tusayda mas'alada mujtahidku ka ijtihaadaa ilaahay agtiisa xukunay ka leeda ilaahay agtiisa xukunay ka leeda haddii marka xukunkaas ay ilaahay agtiisa ka leedahay uu waafaqo mujtahidku waa musiib haddii xukunkaas alle agtiisa ay ka leedahay uu gafana waa mukhdi waa noo soo socotaa masaladaas halkan waa noo soo socotaa saas in loo fahmo wey fiiri markuu xugmiyey sacad maxaa nabigu yidhi waxaad ku xugmiday xukunkii toddobada sano ka kor ilahay uga soo xukmiyey ilaa ilaahay toddobada samo ka koreeya toddobada samo uu ka koreeya xadiiska bukhari muslim warin hadda waayo kamaa yashaddu sida uu ugu marqaati kaca oo macnaha xukun arrin qowlkaas aan soo sheegnay oo ah mutlaqana saxaabada ijtihaadka ugu bannaanaa kamaa yashaddu sida uu qowlkaas ugu marqaati kacaa liwuquuci lijtihaadi kamaa yashaddu sida ugu marqaati kacaa dheh liwuquuci lijtihaadiha loo marqaati kacay hadde waxa loo marqaati kacaa waa liwuquuci lijtihaadi waxa marqaati kaca faacilka maaga soo socda wey kamaa yashaddu sida uu ugu marqaati kacaa liwuquuci lijtihaadi ijtihaadka dhiciddiisa min asaxaabati uu ka dhacay maa shaygayaa u marqaati kacaa kaana ka dhacay min camar ibni alcaas radia allaahu canhu wa kaana camar ibnu caas wuxuu ahaa calaa ra'si jeyshin ciidan madaxdiisa ciidana madax looga dhigay ra'si jeysh waxaa loo jeeda ra'iisa jeysha loola jeeda jeyshka ra'iiskiisu ahaa madaxu ka ahaa fii qaswati daati salaasil dullaankii la dhihi jiray daatu salaasi fa asaabatu waxaa ku dhacday janaabatu waa isku januubay fii leylatin habeen habeenkoo baaridatin qabow badan habeenkoo shadiidati lburuuda qabowgeedu uu daran yahay qabow waxaa ka dhacay jasiiradda hariib ah oo aad u daran oo dadku wadnuhu inay go'oo naftu ka dhacday ka yaabaan marka habeen qabowgu daran yahay uu isku januubay biyo lagu kollaysa lama arka waa ciidan oo duurka jooga fiyo iyo makeenad iyo koronto mashita korontana maba jirtaba iyadanagu adduunka weli kuma soo biirin fa ra'aa wuxuu ra'iyey ra'aa waa ra'ye waa ijtihaadkii fa ra'aa waxay la noqotay wey wuxuu ra'yeeyey oo ra'yahaan u arkay ana albarda qabowgu qaatiluhu inuu dila in iqhtasala hadduu qubaysto wuxuu yidhi qubayska maanta haddaad qubaysa caawa haddaad qubaysato now kow naftu waa kaa dhece kow naftu waa kaa dhece saas uu siriyo ra'yihaan u arkay fatayamama waa iska booraystay isagoo biyo haysta uu iska booraysta wasallaa waana tujiyey biasxaabi ila ninka madaxda asaga dadka tujiye saxaabadii imaamuu noqday waa tujiyey asubxa subxigii wa qaala wuxuuna yidhi aayaddaanuu fiiri ijtihaadka lagu sheega maahan caqli inta meela la fadhiisa maskaxda la fiiraa qur-aankiiyuu fiiriyey aayaduu ka helay wuxuu yidhi aayaddaana tusayda macnaha aayaddaanuu macnaha ka qaatay fiiri maahan ijtihaadka lagu sheega maskaxda in la fiiraayo aayadaha la fiiraayo iyo axaadiista waa kanaan wa qaala wuxuuna yidhi in allaha allah subxaanah wa tacaala yaquulu wuxuu leeyahay walaa taqtuluu anfusakum naftiinna hadilinina in allaha kaana bikum raxiima ilahi waa mid naxariis badane war ha isdilinina ha ilaah bay ga nahiyayo isaan isku dila dambiyaan ku qoysto oon u dhinto anaa isdilay marka maaha wix alla i amroon sameeyey ee waa wix alla iga reebon sameeyuu leey fiiri qaabkuu dariishana danta qubaysto aan u dhinto wixii alla iga reebaan sameeyey nin isdilayba saasuu leeyay falamaa xadar markay u yimaadeen nabiga u sheeg nabigu u sheeg falamaa xadaruu markay u yimaadeen falamaa xadaruu markay ka yimaadeen falamaa xadaruu markay ka yimaadeen min safarin safarkoodii carada daalika arrinkaas wuxuu u bandhigay cala nabiy sala allahu calay wasalam nabigu u bandhigay qaala saxaabigii xadiidka weynaya wuxuu yidhi raawiga qaala saxaabigu wuxuu yidhi fadaxika rasuulullah waa ku qoslay sala allahu calay wasalam walam yaqul shay-an waxna ma dhihin raalligu inuu yahay nabigu munkar kuma qoslo ee waa wuxuu raalli ka yahay ridaagu raalli ahaanshu tusa qosol weliba wuxuu ku yidhi war ma waxaa tujiday saxaabadaadii adoo janaabo qabaa tujiday adoo janaabo qaba imaamu noqoto camarow markaasuu yidhi hadda ilaahay sooma dhihin isdilinin nabi waa ku qoslay waxna ma dhihin macnaha raalli inuu ka noqdo tusi munkar kuma qoslo raalli kama noqdo kalna marka fiiri laba shayu tusaa koow nabiga waa uu ka maqnaa umana idmin umana idmin oo nabigu inuu idmo yidhi alaa mujtahide ee ijtihaad lama hayo marka idan la'aan inuu ijtihaadi karay ku tuseen isagoo nabiga ka maqan uu ijtihaadi karo kii hore waxay ahayd nabiga u idmay iyo isagoo la jooga isagoo la jooga taasay isku ahayd fa haadaa xadiidkan iyo wamaa xadii labada xadiidba labadu waa saxiix kii horena bukhaari muslim oo weriye midkan dambena waa saxiix midkan dambena waa saxiix waa haabit weeyaan oo abu daawuud iyo xaakim iyo wariyan daaruqudni iyo waa sugan yaha isaguna faadaa xadiidkan iyo wamaa xadiidkii qabla hortiisa ku sugnaa yadullu wuxuu tusaa calaa jawaasi ijtihaadi ijtihaad calaa jawaasi ijtihaadi saxaabati saxaabada ijtihaadkooda inuu bannaan yahay radia allaahu canhum fii xadrati nebiyu ku bannaan yahay wa fii qaybatihi waxaa la rabay inuu ku daro wa biidnihi wa bilaa idnihina waa ku bannaan yahay intabaa ku bannaan yahay intabaa ku bannaan yahay waqiila waxaa layidhi lilqaa'ibi ka nabiga ka maqan u bannaanya waqiila waxaa layidhi yajuusu ijtihaadku waa u bannaan yahay lilqaa'ibi ka nabiga ka maqan waa qiil kale oo leh uma bannaana qofka nebiga la jooga maxaa yeelay waxay leeyihiin qofka nabiga la jooga asaga wuxuu awoodaa mas'alada inuu nabigii ka qaato saasa u suurtagal ah masalada inuu caddayn dalbo aa u bannaan inuu ku caddayn dalbo waxyiga oo yidhaha waxyiga iyo qabarka rasuulka la iigu caddeeyo taasa u suurtagalaha leeyihi ilaa nabigaa dhex joogeen ijtihaadku waa danni saxaabiga ijtihaadkiisu waxyiguna waa cilmi haddii uu isagoo nabigii la jooga ijtihaadaa waxay noqonaydaa cilmi in laga leexday dannina loo leexday wa haadaa kayru jaa'is liannahu tahaawunu bilaxkaami ay leeyihi hele ijtihaadka saxaabigu danniyuu faa'iidaynay nabigana qowlkiisu cilmiyuu faa'iidaynay isagoo heli kara qowlkii nabiga hadduu danni aado hadda waa cilmi inta laga leexday danni la aaday taasuna ma bannaanay leeyi ma bannaana qoladaana marka waxay u daliishadeen oo yidhaahdeen haa'ibkay u bannaan tahay nabiga sala allahu calayh wasalam qisadii mucaad ibnu jabel markuu u diray yaman markuu nabigu u diray yaman isagoo waali ka ah daaci ka ah qaadi ka ah markuu u diray waxay leeyihiin nabigaa weydiiyey bimaa taqdii mucaad maxaad wax ku xugmaydaa markaasuu yidhi kitaabka alle haddaadan masalada ka helinna sunnada haddaadan ka helinna ajtahidu ra'yi walaa aaruu wuu ina yidhahdeen ra'yigaygaan ijtihaada mana ka gaabinayo dadaalka la kala hari maa ila ijtihaadku wuxuu ahaa awoodda in la wada bixiye wa sawaba rasuul marka nabigu sawaab inay tahay u arkayoo raalligu ka noqda yihahdeen qowlkaas laakiin taas waxaa laga yidhi xadiisku waa daciif xadiisku waa daciif xadiidku waa daciif ma sugna kaas ma sugna culammada yidhaahdeen marka waaliga isaga iyo qaadiga oo ijtihaadi karaa ayagu tacliilay deliishadeen iyo xadiikaas xadiikaa daciifka iyo tacliil tacliilka waxay yidhahdeen haddii la yidhahdo ma ijtihaadi karo ninka isaga ummaddii u taliya hadde diinaana muslimiintu lagu hogaami jiri diina lagu hogaami jira ninka ummadda u taliya waa ninka ugu cilmiga badan u ah oo diinta dadka ku hagaaya haddii marka waxay yidhahdeen uusan ijtihaadin ee uu yidhaahdo masaladii hadde nabigiiyoon ka doona dadku waa yasar waxayna waxaan jaahilka ahaa loo soo diray awel masaladii walba dhahaya xaggan ka doona saasay tacliilkaasi deliishadeen laakiin wax weyn maaha wax weyn maa qowlka sawaabka waa inay saxaabadu ijtihaadi kareen muطlaqa nabiga iyagoo la jooga ayagoo ka maqan isagoo u idmay ayagoo isagoon u idmin waxa weeyaan sidaasoo kaleeto waxay ijtihaadayeen ayagoo wulaad ah iyo ayagoon ahayn intaba intaba waa ijtihaada laakiin waa inaad ogaato ijtihaadkan saxaabiga ijtihaada inuu leeyahay mas'ale famaraahu ka dhalan mid wax masale oo tamaraa oo khilaafkaas ka dhalana lama arko saasuu leeyahay raasi sababto a fiiri markuu saxaabigu ijtihaado haddii nabigu ogaado hadduu ku gafay waa ku gaftay uu leeyahay akhda'ta uu nabigu dhihi jiro abubakar ku yidhi akhda'ta waad ku gaftay ninkana cumar ibnu khadaabna qudaamat ibnu madcuun waa kii ku yidhi akhda'ta ta'wiil waad ku gaftay aayadda tafsiirkeeda qofka hadduu ku gafo akhda'ta alami jiro marka hadduu saxaabigaanu uu ku gafo ijtihaadkao nabigu ogaado ama ha la joogo ama isagoo ka maqnaan kadib ha ogaadee nabigu akhda'ta u leeyay masaladiina waa sheega kow hadduu asiibo ama nabiga ha la joogo ama isagoo ka maqan un tacsiibaa nabigu ogaadee markuu ogaada nabigu raalli ka noqdo noqon maydo ijtihaad saxaabiya waxa la dhaha xadiid oo taqriira leh waa sunna nabiyay noqon saas darteeda mas'ale la yidhaahdo qowl saxaabiyo kamaba soo baxay labadaas koob maba ka soo baxayo hadduu masaladii ku gafo oo nabiga ogaaday ama hala joogo ama ka maqna markuu nabiga ogaaday nabigu waa sheega akhda'ta u leey xukunkiina nabigaa sheega qowl saxaabiya meesha la qaata lama markaba haddii uu asiibo nabigu ogaado uu sugana taqriirkaasa sunna taqriiriya waa xadiis marfuuc xukunkaas qowl saxaabiya labadaas koor meesha midna ka soo bixiba maa hal maruu soo bixi karaa bis waa maxay nabiga isagoo ka maqan u ijtihaada nabiguna ma ogaan qowlu saxaabigii aan soo marnuu noqaa oo laysku khilaafsana xujo miya mise maa waa mujtahid oo qowlkiisay noqeen masaladaasna intaasu khulaasadeeda taasna halkaasaan kaga gudow wa an yakuuna wayajuusu waxaa bannaan wayajuusadii horaad soo qadaran wayajuusu waxaa bannaan an yakuuna inuu ahaado huwa nabiga sala allahu calayh wasalam mutacadidan mid ku cibaadaysta bihi ijtihaadka fii maa shay laa waxya waxyiya fiihi dhexdiisa aysan ku sugnayn wayajuusu waxaa bannaan an yakuuna inuu ahaado huwa nabiga sala allahu calayh wasalam mutacadidan mid ku cibaadaysta bihi bilijtihaadi ijtihaadka fii maa xukun laa waxya wax waxyiya ah fiihi xukunka dhexdiisa uusan ku sugnaan waqiila waxaa layidhi laa laa yajuusu ma bannaana nabigu inuu ijtihaada oo ijtihaad uu ku cibaadaystaa laakiin hal waqaca ma dhacay ankarahu wuquuca waxaa inkireen bacdu asxaabina annaga xanaabila gabalkeen wa asxaabi shaaficiyi shaafici asxaabtiisa gabalkood wa akfarulmutakalimiina iyo mutakalimiinta inta ugu badan wa saxiixahu ka saxiixa balaa waqaca waa dhacay ijtihaad oo waxaa u daliil ah liqisati asaara badrin maxaabiistii bader nabigas waxa weye waa ku ijtihaaday qisadooda iyo wa kayriha qayrkeedu mas'aladan halkan aan ka gelayno waa mas'ale muhiim ah waxay tahay nebigu ma ijtihaadi jir masaa'ilka ma ka ijtihaadi jir middii aan markaas waxyi ka soo degin masaladii aan markaas waxyi ka soo degin ma ka ijtihaadi jiray nabigu middii waxyuusan ka soo degin ma ka ijtihaadi jiray mise kama ijtihaadi jirin qowlka sawaabka waa ka ijtihaadi jiray walaa shak adiladiisuna cadda adiladiisuna waa caddahay weeye bannaankay taalla marka carabka marayna sharxiise fiiriye xayla masale aada u muhiima weeye qowluu yidhi wa an yakuuna wayajuusu waxaa bannaan an yakuuna inuu hado huwa nabigu mutacabbidan mid ku cibaadaysta bihi ijtihaadka fii maa xukunkii laa waxya wax waxyi ah fiihi dhexdiisa aysan ku sugnayn haadaakanu mactuufun wuxuu ku cadfanya calaa maa qabla wixii ka horreeyey wayajuusu waxaa bannaan an yakuuna inuu hado huwa nabigu ay nabiyu sal allahu calayh wasalam mutacabidan mid ku cibaadaysta bilijtihaadi fii maa xukunkii laa waxya waxyi fiihi xukunka uusan ku sugnaan ay laa nasa fiihi nas uusan ku sugnaan wahaadaakanu taqyiidu ijtihaadkiiaa la qayda nabigu waa ijtihaadi jiray qayday ku xidhan waa la qayda وهذا كان تقييد وقيد للمسألة يلا قيدا وذلك أرن كاسو أن ما وذلك قيد كاسو ثابت وسوية أن ما لأن ما شيئا فيه دحديث أنا أن ما لأن ما حكم كري حكمك فيه دحديث النص النص وكسو جيه لا يجوز ما بنانا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد وكيجتهد فيه حكم كاس بخلاف النص النص خلاف كيسن وكيجتهد وما بنانا لقول تعالى ودليل إلهي باكو يري نبغا الطريق راع ما دينك وخيريك لغوسو وحيودي وأما ما حرمك لا نسى وحنسى في حرمك يسن كسغنين فهل هو النبي متعبد مدك إذا يسمعها بالاجتهاد اجتهاد فيه حرمك اعلم أروه هرطة مسألة الله يسوق إلى سيئة وحصمينا وحلى التحرير في محل النزاع ومهم تحرير إن آد لوتي فافترى الله صغير مياشا خلاف وجه مسألة اه اي سي ان مسائل ان لسو خلاف لسو خلاف سنين ان قفك ugu fahmin in lسو خلاف sey mas'alada meesha khilaaf uga jira lagu suga tahriir fi mahall nizaa' ala hada tano kale اعلم اوغو ان محل الخلاف خلاف كمحل كيس هو الاجتهاد وين لو اجتهاده في الاحكام احكام الشرعيه الشرعيه لو نسبيه فيما حكم لا نص نص فيه وسن كسغنين واما اجتهاده نبغي انه كو اجتهادي جري في القضيه ارمها والمصالح طنها الدنيويه ارمها لو جيده حكمنا ما ده ارمها وقضيه iyo wal masaalix danaha addunyawiyada addunyada loo nisbeeyay wa tadaabiir alxurubi iyo dagaalada maamulkooda dagaalada maamulkooda sida dagaalada loo maamulo ciidanka halkaas qayb hala dejiyo fagarjeedin halkaas loo diro halkaas sahana loo diro taas waxyi kaliya ma ahayn waxyi kaliya ma aysan ahayn marka gabadha loo waxyoona saasaba alamra laakiin marar badan ijtihaad ah ciidanka sida loo kala habayna iyo meesha ilaala loo dira iyo meesha wardiya laga qabana ijtihaadu ku maamula ijtihaadu ku maamula in badan iyo naxwa wixii la mida faqad ittafaqa alculamaa culammadu waxay isku waafaqeen calaa annahu shaaniye yajuusu inuu bannaanyay lahu nabiga alijtihaadu ijtihaad fiiha arrimahaas laga ijtihaado adduunyada iyo dagaallada iyo farsamada iyo maamulka ku saabsan falqowlu qowlka qowlka alawow ee horeeya qowlkoo filmasalati masaladan ku sugnaaday huwa qowlku maa kii weye dakarahu lmusannifu uu sheegay oo min annahu shaaniye yajuusulijtihaadu ijtihaad inuu u bannaan yahay ah lirasuuli sala allahu calayhi wasalam fii maa xugun low ku ijtihaado laa nasa wax nasa fii uusan ku sugnayn wahuwa qowlkaasu qowlul a'immati waa imaamyaalka qowlkooda maalik washaaficiyi wa axmed wa aktar alxanafiya waa qowlka ay mareen ومن أدلة هذا القول قول كان أدلة سواء كمدة أنه نبي صلى الله عليه وسلم قال نبي وحيري في شأن حرمة مكة مكة حرمة أرنتي لمركو قال لها لا يقتل لما قرطو خلاها عوز كذا عوز كذا لما قوي كرب ولا يعضد لما قوي شجرها قيبه هذا فلما قال مركو كيري له نبي عنه أديكس العباس رضي الله عنه إلا الإذخرة إذخر كما هنا مركو يري ها إذخر ككراب ويري adeerkiisa ku yidhi idqirka ka soo reeb rasuulka allow baldhoolaha ka reeb baldhoolaha caws waa weyn waay caws waa weyn xoogaa mud weynle bal horta baldhoolaha nooga reeb guryahana kora laga saartaa dabkana waa lagu shitaa qabrigana marka qofka iilka la dhigo oo dhagxaanta la dhigdhigo si aan ciid u gelinaa lagu awdaa macaani badanu noogu fadhiya baldhoola nooga reeb ha nooga darin qaalana wuxuu yidhi ila alidqira waa ku raaca waayahay waa idin kaga reebay laakiin inta kale ayaan la taaban u fiirso farujuucuhu xadiiskana waa xadiis saxiixa oo bukhaari muslim ba ay wariyeen farujuucuhu nabiga noqoshadiisa sala allahu calayhi wasalam liqowli alcabaas cabaas qowlkiisa uu soo laabtay daliilu wuxuu ku tusaa calaa annahu xubu calaa annahu nabigu qaala inuu yidhi daalika xubunkaas biijtihaadi inuu ku yidhi ee waxii samada ka soo degay haddii la yidhahda lama taaba kan caws ee adeerkiisa yidhahda baldhoola nooga reeb kama reebi karo kama reebi karo hal shay kama reebi karo sida loogu soo dhiibi u soo gudbina waaya id cilladu waxay tahay low kaan hadduu ahaa lahaa biwaxyin lamaa takhayar isma bedelin xukunka waxba iskama bedelin nabiguna wax yar kama bedelo waxyin sida loogu soo dhiibi u keena waa amiin wey wax aad isweydiinle marka laakiin oo qofkii ku soo dhici karta waa yahaye geedaha in la gooyo ijtihaad nabiyay ku sugnaatay waxa weeyaan xukun ilaahay soo xukmiye ma ahan ma la dhihi kara may ma bannaano waa xukunkii alle oo say ku noqotay waxay ku noqotay mas'aladu waxay tahay marka nabigu ijtihaado sala allahu calayh wasalam sidii ilaahay rabayo sidii xurunku ahaa hadduu waafaqo oo waa lagu iqraarina iqraarinta ilaahay iqraariya waxyi iqraarintaas ilaahay ku iqraariyey aa waxyi ah sidii uu ilaahay xurunkaas agtiisa aheed hadduusan waafaqin markaasaa waxyi soo dega aa laleeya cafallahu canka lima adin ilaahay waaba ku cafiya xad ugu fasax fasaxaas lama rabin isla markiia waxyi soo dega isla markiia waxyi soo dega marka mar walba waxay arrinta nabigu ku dhammaanay fiiri ma jiro xubun oo nabigu inta yidhi laga dhaxlay oo aan ilaahay agtiisa waxay ka ahayn oo ka soo degin maba jiraba marka maxaa yaele haddii laga aamusana iqraarka waxyigii ah iqraarinta la iqraariyey ah xukunka ilaahay ku ah haddii oo hadda waxyigii soola degana waa lasan soo degay saas darteeda waa xugun cindallahi ka yimid inaan geedahan la taaba karin aa laleeyahay markii laga reebo baldhoolahan ila markaas kaas waa la reeba lama waay qowluu yidhi waqiila waxa li laa laa yajuusu haadaakanu alqowlu waa qowlka qowlka aftaani oo labeeyey niqaashka fiiri wa huwa qowlkan annahu shaamiye laa yajuusu ma bannaana lahu nabiga alijtihaadu wailayhi qowlkaas dahaba waxaa ku tageen bacdu alxanaabila wa bacdu shaaficiya wadaalika arrinkaas oo manciga diididda haabitun waa sugnaaday waa liimkaani nusuuli waxyi waxyiga soo degiddiisa suurtagalnimadeeda ee waxyi inuu soo degaala suurtagala xuu ijtihaada iyo walxukmi in wax lagu xukmiya suurtagal ah bilqawaadic adillo go'an oo min alaxkaami axkaam ah middeeda kale weli anna allaaha allah tacaala waa sarreeyahay qaala wuxuu yidhi fii xaqihi nabiga xaqiisa sala allahu calayh wasalam wamaa yandiqu nabigu ma hadlo canilhawaa rabitaan mislada isaga la qurxoonaatay in huwa maa huwa waxau nabigu ku hadla ma ahan ilaa waxyun waxyuu ahaaday waxyigoo yuuxa nabiga loo waxyoona ee aayaddaanaba sheegayda yidhahdeen waxa nabigu sheegaa waa waxyi waaye wa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi qulhe nabiga subano maa yakuunu lii iima sugnaa markay yidhahdaan qur-aanka kan naga bedel ama mid kale keen ama midkan wax ka bedel quldheh maa yakuunu lii iima sugnaan an ubadilahu qur'aanka inaan bedelo min tilqaa'i nafsi nafteyda xaggeeda inaan ka bedelo oo aan axkaamtiisa wax ka bedelo xaq uma lihi fiiri baxlushaadku waa halkaan dambe waa tanaa waxay leeyihiin fiiriya ilaah wuxuu yidhi waxaad tidhaa in attabicu maa attabicu raacin maa ilaa maa xugun aan raacayo yuuxaa ilaya lai waxyoona nabigu xugun loo waxyooda bisuu raaci jira saasay leeyihin wlxukmu waxay yidhahdeen qolada diidanu waaba fool xumeeyeen masalada waxay yidhahdeen walxukmu xugun bilijtihaadi wax lagu xukmiyaa xukmun waa xugun bilhawaa rabitaan wax lagu xukmiya mana ahana saasee de waxay yidhahdeen fahuwa nabigu laa yantiqu bihi hawo kuma hadlo waa run walaa yasduru canhu kamana soo furisho hawo waa run laakiin ijtihaadkan hawo ahayn waalqowlu lwalu qowlka horeeya oo ah nabigu waa ijtihaadi jiray aa arjaxu miisaan badan labada qowl iskumana dhowo waa qowlkii a'immada waa liquwati ma'khadii meesha laga qaatay xooggiisa falahu nabiga waxaa u sugnaaday sala allahu calayh wasalam an yajtahida inuu ijtihaado laakiin laa yuqaru lagu sugima calaa khada'i masalada sidii wanaagga badneed ilaahay la rabay hadduusan waafaqin lagu sugima markiiba waxyaa soo dega markaasaa la leeyahay sidaas weeye masaladu sidaas weeye waxyii hore ka soo dega haddii sidii xukunku cindallahi u ahaa waafaqayn haddii waaba waafaq mar walba marka arrintii waxay ku dhammaanay waxyi arrintiisu waxyay ku wada dhammaanay waa kana fiiri famaa xukun kasta oo cuqira lagu sugay nabiga oo min ijtihaadi ijtihaadkiisa ah wastamara uuna daa'imay alamru arrinku calayhi xukunkaas fa huwa tashriicun waa jidayn lahu nabiga loo jideeyey ilahay agtiisaa looga soo jideey marba haddii lagu sugo arrintu saas daa'imto wa amaa daliilulqowli qowlka kale daliilkiisa wa amaa daliilulqowli qowlka daliilkiisa qowlka afaani oo labeeya falaa nusallimu falaa nusallimu ma sallimayno anal waxaanan sallimayn ana alxukma xukunka bilijtihaadi wax lagu xukmiyaa nudqun hadal inuu yahay canil hawa hawe laga hadlay isaga hawe ka hadlay ijtihaadku hawe ka hadlin maahan aayadii xadiisa la fiiraahe aayadii xadiisa la fiiraahe hawe laga hadli ma aayaddan waxay diidday inuu hawe laga hadlaayo nabiga hawey u diiday maahane qur-aanka inuu fiiriyo oo wax kala soo baxo ma diidin aayadda waa lictimaadii nabiga cuskashadiiso cala alidni idan loo fasaxay ijtihaadku cuskaa wadaliili daliilna waa cuskaa daliil asharci sharci loo nisbeeyey wa inamaa wax kale ma aha yakuunu lxukmu xukunku wuxuu ahaadaa bilhawaa hawo fii maa shay laa yastanidu aan ku tiirsanayn ilaa shay shaygo min daalika intaas ka mid idan iyo daliil waxaan ku tiirsanayn la ladhaha annudqu bilhawa kaas way midka ilaahay diya qowluu yidhi laakiin hal waqaca ma dhacay ayil ijtihaadu minhu nabiga ma ka dhacay sala allahu calay wasalam nabiga ijtihaad mad ka dhacay qowluu yidhi ankara waxay inkireen bacdu asxaabina annaga xanaabilaa gabalkooda yidhi weligiisba ijtihaad kama dhicin qaar ay yidhahdeen weligiis kama dhicin wa asxaabi shaaficiyi iyo wa bacdu asxaabi shaaficiyi wa akaruulmutakalimiinana waaba inkireen iyagu weligiis nabigu ma ijtihaa ashaacirada iyo ma ogola nabiga ijtihaaday weligiis ma ijtihaadinayne ma ijtihaadinayne saasay qaban iyagu ay ankara bacdu alxanaabilati waa inkireen ka abi xabsa alukburi iyo wabni xaamid oo kale iyo labadaas imaama ka mid ah waxay inkireen wuquucal ijtihaad ijtihaad inuu ka dhacay minhu nabiga sala allahu calayh wasalam wastadalluu waxay deliishadeen biqowlihi tacaala wamaa yantiqu nabigu ma hadlo can ilhawaa rabitaan in huwa hadalkii ma ahan ilaa waxyi waxyi maahane waxyigoo yuuxaa loo waxyoona waxay kaloo deliishadeen waa bimaa xadiidkiina waa deliishadeen mutakalimiintu weradda soo arooray annahu shaniya asaaba naasa dadka waxaa asiibay calaa cahdi rasuulilaahi rasuulka ilaahi wakhtigiisii sala allahu calayhi wasalam sanatun abaar wey sana haddaad maqasho abaar abaaraa asiibtay faqaaluu waxay dhahdeen dadkii yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow sacir lanaa noo qiimo goo badeecada dadkayaan lagu qaaliyeyne sicir waa inaad u goydaa lagu gado faqaala nabigaa yidhi ay yidhaahdeen laa yas'aluni yallaahu allah aniga i weydiimaa can sunnatin sunnadu axdadtuha anugu aan soo dirisiiyey fiikum dhexdiinna aan ku soo dirisiiyey sunnadaasoo lam ya'murnii biha uusan i amrin sunna uusan in amrinon anugu soo dirisiiyey lay weydiima meel uu ku yaalla wax yaqaana marka xadiiska dawaawiinta muslimiinta kuma yaallo mada ku yaallo diiwaanada muslimiinta kuma yaallo xadiidkan lagama helo diiwaanada muslimiinta saasaa laga yidhi asagana waayo qowluu yidhi wasaxiixu qowlka saxiixa balaa waqaca ijtihaad waa ka dhacay nabiga ahaa balaa ay waqaca alijtihaad waa ka dhacay minhu nabiga sala allahu calayh wasalam wawa qowlkaas asaxiixu waa midka saxiixa cinda aktar alxanaabila xataa qowluu yidhi adiladiyaa la keena in ijtihaad nabiga ka dhici jiray adiladiyaa la keena liqisati wadaalika arrinkaas haabitun wuxuu ku sugnaanaa dheh liqisati asaara badrin beder maxaabiistiisa qisadeeda eyni maakii waxaa ka mid a yadullu kutusa calaa wuquuci ijtihaadi ijtihaad inuu ka dhacay minhu nabiga sala allahu calayh wasalam qisatu asaara badrin badar maxaabiisiisa qisadeeda xayfu meel istashaara nebiyu nabigu uu la tashaday sala allahu calayh wasalam abaa bakrin radia allahu canhu fii sha'nihi maxaabiista arrintoodu kala tashaday fa ashaara abuu bakar wuxuu u ishaaray biakhdi alfidyati madax furasho in laga qaato fidaa'i ahee faashaara wuxuu abubakar u ishaaray biakhdi ilfidaa'i madax furasho in laga qaado wa ashaara cumaru cumarna wuxuu ishaaray radia allaahu canhu biqatlihim in la laayo gaala maantay gacan noo soo gashay way xoog badan yihin caraartay qabaane madaxaa laga jabiiri madaxaa laga wadagooyi ha jilxeene ha jilxeene lama gaarin wakhti la xirxirto waa carcartii qabaan weliba ma aaminsan in la jabi karo marka ha la jabiyo si ay u ogaadaan inaanaan wax aan u hayno naxariisa la erag waa in la dhammeeya wiil weliba wuxuu idhi nin walba ninka qaraabada u ah u dhiib rasuulka allow aniga midka qaraabada ay ii dhiib cali u dhiib hebel midba midka qaraabada inta loo dhiiba kow kow ha ogaadeen gaal inaan wax naxariisa qalbigeen ugu jirin ilaahay qulubteenna ha ka daalacdo ilaahay qulubteenna ha ka daalacdo gaal inaanaan naxariis u hayn saasaan rabi lahayo cumar nabigu kii cumaru qaad kii abubakaru qaad kii qowlka abubakaru qaad markaasuu maalinkii dambe waxaan u imid u yidhi nabigu booyey salawaatullahi wasalam calayh markaasaa in rasuulka allow ii sheeg waxaad la booyaydo haddii booyin u qabato waa la booya haddii kalena waa isbooyinaa ee nabiga booyaya aamusi ma ii sheeg rasuulka allow markaasuu sheegu yidhi cadaabaa iigu soo dhowaadayba qataranga waana maxaabiistaas madax furashadaan ka qaadana soo ma jeedin aayadaa soo degtay fiiri wuxuu yidhi waa shaara cumar wuxuu shaaray radia allahu canhu biqatlihim in la laayo fahawiye nebiyu nabigu wuxuu jeclaaday sala allahu calayh wasalam ra'ya abibakrin abubakar ra'yigiisa radia allahu canhu fa nasala waxaa soo degay maa kaana uma habboona linebiyi nebi an yakuuna lahu inay u sugnaataan asra maxaabiis ma u habboona fiiri waxyigaa soo dega haddii sidii xukunka ilaahay uu rabay haddaysan waafaqin waxyii hore ka soo dega waxyii hore ka soo dega lagu sugma lagu iqraarin ma nabiga sidaa darteed baa shaygii lagu iqraariyay maxaan ogaanaynaa inuu yahay tashriicu lo xukunkii alla nabiga u jideey waa xukunkaas ee ijtihaad nabiga keliya waayo ma dhihi karti waa xukunkii alla u jideeyad leeda kanaa soo degay markaasaa ilaahi yidhi maa kaana linebiyi nabi uma habboona an yakuuna lahu inay u sugnaadaan asra maxaabiis xataa yufqina ilaa uu jilciyo horta marka hore xataa yufqina ilaa uu xarkajiyo udhi jiray sheekheen xarkajiyo xarkajin marka mataqaana xayr la fariisiiyey xayrta baruurta markii la shiila qayr waxaa jirta haddii meel la dhigo dhagax camalay noqeen xarkajintu waa saa haddii weelka xataa la rogo maka daadayda waa ku dhegay soo ma taasuu xakliin macnaha waxaa rabaa gaalka sida loo garaaca inuu dhaqdhaqaaq gabo ha inuu dhaqdhaqaaq gabo uu dhaqdhaqaaqa iyo iska daayo ha inaad laydaana la rabo ilaa ay jilcaan oy fadhiistaan oy xarkagaan oysan dhaqdhaqaaq dambe isku dayi karin markaas tafaalo ilaa markii dambe qofaadka nabigoaba loo jiday sooma inuu gada karo madax furasho qaaba kar aayad quraan alla ugu jiday fa imaa manan wa imaa fidaan ha imaad iskana sii daydaan waa inaad madax furasho ka qaataan waa ayad quran sooma jeedeen laakiin meesha waxa markaas xukunka laleeyahay uma habboona waxay tahay macnaha horta xarkajiya jilciya gaalka marka hore saas weeye markaasuu ilaah yidhi subxaana turiiduuna waxaad doonaydaan carada dunya adduunyada dhaldhalaalkeeda wallaahu allana yuriidu alaakhira aakhiru ilahay inay la doonaya fanabiyu nabiga sala allahu calayh wasalam ijtihada waa ku ijtihaada fii shaanihi maxaabiista arrintooda walow kaana hadduu ahaa lahaa daalika xukunka madax furashada lagu qaaday bilwaxyi lamaa cuutiba laguma canaanteen calayhi nabiga lamaa cuutiba huwa nabiga lama canaanteen calayhi xukunka laguma canaanteen ma dhacdeen in lagu canaanto wahaadaa kanuna xukmun sharciyun arrintan maahan maamul ee waa xukun sharci ah in madax furasho laga qaata xukun sharciya wey maahan idaaro maxaa yeelay lianna jawaasa mufaadaati alcasiir maxbuuska madax furashadiisa inay bannaanaataa bil maalin lagu furto iyo waa cadami jawaasi inaysan bannaanaan min axkaam sharciga ka mid qowli wuu ku yidhi iyo waqayriha ma ahan qisadaa saara badrin oo kaliya iyo waqayriha qayrkeed ey waaba kan qayrkii aayad qur-aan kale ku keeni doona ey mili idni sida nabiga idankiisii sala allahu calay wasalam fi takhallufi gadaalmaridiyu idmay caniljihaadi laga gadaal maro liman qof u idmay istaadanahu nabiga idan ka dalbay fii daalika takhalluf qaala nabiga sala allahu calay wasalam u yimaadeen iyadoo jihaad waa baxa suulka allahu saasay tahay xaggay laadahay waxaan rabaa inaad ifasaxdo ka xumahay maanta haridan kaa hara laakiin tabara ii diiday tabarmama diidayna waa dadaan rabin hore u socon hore uma socon nabiga raxmad aad u naxariis badnaa fasaxaad tahay mid kalea yimid fasaxaad tahay aayad qur-aana soo deg waxaa rasuulka allo inaad kala hubsatay ahayd midka runta sheega cudurdaarka leh iyo kaan cudurdaarka lahayn laakiin allana waa ku cafiyale xukunkaas ilaahay si u jeceliya nabiga fiir xataa cafiskaa la hormariye canaanta iyo cafis cafiskaa la hormariyey cafallaahu canka alayn marka hore kooba cafiskaa soo degay fiiri alayn alla waaba ku cafiyaye lima egin taxad ugu fasix inaadan u fasixin ehe ilaa ay kala caddaato arrinta soo ma jeedin waa kaasaa markaasu wuxuu ku yidhi mili idnihi sida nebiga idankiisa sala allahu calayh wasalam fi takhallufi gadaalmaridii gadaalmaridii ayaa loo mili idnihi nabiga idmidiisa sala allahu calay wasalam fi takhallufi gadaalmarid ayuu idmay in laga gadaal maro laga haro caniljihaadi liman qofuu u idmay ista'danahu nabiga idan uga dalbaday fii daalika takhallufka iyo gadaalmaridda goormuu idmay qabla an yatahabata intuusan hubsan ousan sugin min cudri qofkan cudurdaarkiisa wayatabayana qabla an yatabayana intuusan u caddaan asaadiqun marhumuu sheega qofkaanu fii cudri cudurdaarkiisa am kaadimun mase beenu sheega intuusan u kala caddaan ayuu nabigu u idmay facaataba allahu allah ku canaantay nebiyahu nebigiisa sala allahu calayh wasalam biqowlihi tacaala cafa allaahu canka ilaahi weynaa waa ku cafiyey lima shay dartiis muxuu yahay adinta lahum aad ugu fasaxday xataa yatabayanaa ilaa ay kuu kala caddaadaan laka adiga alladiina kuwa sadaquu run sheegay oo cudurdaarka leh oo wa taclama aad ogaato alkaadiba alkaadibiina beenaalayaalka alkaadibiina beenaalayaalka cudurdaar aan lahayn wa minhaa waxaa ka mid a maakii taqdama soo hormaray min qowlihi nabiga qowlkiisa sala allahu calayh wasalam yowma alfatxi yowma alfatxi uu yidhi ila alidkhira kaasaa ka mid ah oo caddayna ijtihaad kuwaasaa ka mid a aad u badan yahi lama qaala lahu cabbaas markuu yidhi daalika arrinkaas marka hadda waxaa salka loo dhigoo la sugay nabigu inuu ijtihaaday oo kitaab iyo sunnaba lagu sugay cadcad waxaa masalada marka la isbaatinaho qowl qowl laga rajaxaa waxaa laasima horta qowlkaadi rajaxayda adiladiisa inaad isbaatido kadibna waa inaad khasmiga ka jawaabto adiladiisa marka waa la isbaatiyey qowlkan laakiin waa in khasmiga laga jawaaba waaba kana horena waa looga soo jawaabayey wa ama istidlaalulawaliina qolada horeyda daliishigooda biqowlihi tacala ay daliishadeen wamaa yantiqu kama hadlo nabigu can ilhawaa rabitaan fa huwa istidlaalkaas marduudun waa la ridina istidlaalkaa la ridinaahday ha la ridima aayadda aayadda waa la qaadaa ee qaabka loo daliishaayaa la ridinaayo fiiri qaabka loo daliishanaya la ridina faynal aayata aayadda fiiri qur-aanka waxa lagu fahma waxa ugu weynaa layidhi saabiqa iyo laaxiq siyaaqa qur-aanka u socda darabta tafsiir inaad fahamto weligaa ha ka tegin saabiqa laaxiq aayaddan maxaa ka horreeyey qaabkay u socda qur-aanku qaab u socda qaab u socda xaase ka dambeeya waa wax ugu caddaan badan oo qur-aan lagu fahmay iyo asaba nasuul labadaas ugu caddaan badan markaasuu wuxuu yidhi fa huwa marduudun istidlaalka waa la radina maxaa yeelay fainal aayata aayadda siiqad waa la kaxeeyey fii macradi raddi radin waxa wey dhexdeeda fii macradi raddi ridin dhexdeedaa lagu soo kaxeeyey ku timid calaa munkiri lqur'aani qur'aanka kuwa inkirayaa la ridinaya kuwa qur'aanka dhahaa waa sixir waa asaatiirulawaliin waa sheeka nabigu asagu la yimid kuwaasaa la ridinaya fiiri kuwaasaa la ridinaayey markaasuu wuxuu yidhi calaa munkiri lqur'aana lagu ridinaayey uma ina alijtihaada ijtihaadku laysa min alhawa hawe xaggeed kama ahan waa ijtihaada nabiga dilugu yidhi macnaheedu maahan hawe inuu ku socdo hawe maahan inuu ku socdo nabiga sal allahu calay wasalam allah u fasaxay idan weydiisata inuu idmi karo alla waa fasax idan u haysa suuratu nuura loogu fasax kaliya meesha hadda laga hadlaya waa maxay xoogaa xadiga sal gaari wey si ay u kala caddaadaan midka kaadibka iyo midka runta sheega intaasa hadda meeshaan looga hadlaan maahane oo nabiga lagu yidhi maahane idanaa ilaahay u siiyey inuu fasixi karo qofkii yidhaahda ifasax rasuulka allah ifasax marka waa kaasa marka hawe ku hadli maayo nabigu ijtihaadkuna hawe ma aha uma ina alijtihaad laysa min alhawa ka mid maaha wainamaa wax kale maaha huwa ijtihaadku min alwaxyi waxyiga xaggiisuu ka ahaaday alladii waxyigii uuxiya ilayh loo waxyooday lianna allaha allah tacaala waa sarreeyaah amara isagaa amray nabiga bihi ijtihaadka kamaa amara siduu alla u amray ummatahu wayadulla calayh waxaa tusaa qowluhu tacaala allaa yidhi washaawirhum la tasho filamri arrinta kala tasho kowda waxaa lagala hadlaa dagaalka arrinta saxaabada kala tashadaan kala tashada fiiri markuu nabigu marka uu la tashanaayo aayaduba ku dhaqmayo ogow aayaduba ku dhaqma soo ma jeedin aayaduba ku dhaqmaaba aayaddaanu ka qaadana macnaha ka fahmay soo ma jeedin markuu uu la tashana cumar iyo abubakar markuu la tashana waxaana horreyday markuu cumar iyo abubakar la tashana iyo aayaddan washaawiru washaawiru fil amriyaa horreyda soo ma jeedin cafwi isku mar wey isku maray bay ahayd waxa weye suurat lanfaal wey soo maha washaawiru fi lamr aayadda ka horreeda waxa waxaan rabaa waa amrun shuura baynahum wey midda horreeda ee tan tan waxa weeyaan laftirkeedu waa dagaalkii badar iya laftirkeedu dagaalkii badar waxa weeye suurat lanfaal suuratu alcimraan miya tanu maya maya maya alcimraanaa dambayda markaas alcimraan waa ka dambayda anfaal wey suurat lbadar suuratu badar waa anfaal ee tan waa ala cimraan waa dambaydaa laakiin waxaa horreeyey horey u soo degay wa amruhum shuuraa baynahum oo ayadu makaba ku soo degtay taas weeye midda uu fiirina wa amruhum shuuraa baynahum taasaa horrayda oo ayadu aaya makiya ah waayo wa ama alxadiidu xadiidka alladii xadiidka istadalla bihi ay daliishadeen asxaabuulqowli qowlka asxaabtiisa qowlkii alawali horreeyey falaa wujuuda lahu jiritaanba uma sugnaan fi tawaawiiri diiwaanada diiwaanada almuctamadati la cuskado diiwaanada waa kutubta xadiisku ku qorany bukhaari muslim abu daawuud macaajimta masaaniidda ajzaada kuwaasaa la yidhaha dawaawiin waqad dakarahu shekhu islaam ibnu taymiya waa sheegay filmusawaduu ku sheegay walam yucalliq calayh bishayn waxba kuma tacliiqin walow saxa xataa hadduu ansixi lahaa fa ina macnaahu macnihiisu wuxuu noqo lahaa ana nabiya nabigu sala allahu calayh wasalam laa yuxditu inuusan soo dirsiinayn sunnatan ilaa biamrillahi amarka alle maahan wayadkhulu waxaa soo gala fiihi daalika amarka alle alijtihaadu aa soo gala liannahu ijtihaadku biamrillahi ku sugnaaday kamaa taqadama sii soo hormaray والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة ديرة بحث يسقط